Munaasabadan oo lagu soo xirayay tartan Qur'aan akhris ah ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Burco waxaana ka qayb galay culimo, waalidiin iyo marti-sharaf kale. Tartanka ayaa waxaa soo qabanqaabiyay Jamciyadda Itqaan oo horumarisa diinta Islaamka. Sheekh Maxamuud Salmaan Raage oo ah guddoomiyaha Jamciyadda Itqaan ayaa ka warramaya ahmiyadda tartanka.
waxaa halkan maanta inoogu xidhmay aynu ku xidhaynaa ee musaabaqo soo socotay laba cisho oo markaasi ay daadahaynayeen garsoorkeeda een, sheekh maxamed iyo sheekh cabdiraxmaan ilaahay khayr ha siiyo oo halkan maanta inoogu soo xidhmaysa Een, waxaan leeyahay ee maaha markii koowaad ee aan markaasi soo qabanqaabinno waa markii labaad ama waa tartankii labaad ee aanu qabanqaabinno ujeeddada iyada hadafka iyadiguna waxaa weeye een, ardayda si aanu u dhiiri gelinno waxbarashadoodana aanu kor ugu qaadno arday tayale ay u soo baxdo een, iyo kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga sala allahu caleyh wasalam si aanu kor ugu qaadi lahayn Qaar ka mid ah xubnaha ka qayb galay munaasabadda xiritaanka ayaa sheegay inay muhiim tahay kor u qaadista diinta Islaamka.
horumarinta qur-aankana wax weeyaan waa jamciyadda qura ee ka jirta gobolka gobolka intaanu leeyahay ee qabatay horumarin loo sameeyey macalimiinta tababar loo sameeyey macalimiinta iyagaa ugu horreeyey ilaa hadda cid kaloo qabatayba annaku man arag xaqiiqatan markaa itqaan si fiican bay horta u wadaan jazaahum allahu khayr waan leenahay waxaa mahad aan mahadinaynaa ee, dhammaan yani waxa weeye jamciyadda iyo howlwadeenada yani halkan soo gaadhsiiyey iyo shaqada ay qabteen macalimiintu iyo isku duubnida iyo isku xidhnaanshaha aada iyo aada ayaan ugu hambalyeynayaa waana tii loo baahnaa ee, waana iska bilow laakiin insha allahu tacaala waxaan rajeynaya inay gaadho in muasasaad waaweyn ay noqdaan oo iyagu waxa weeye wax badan ka bedela ee, mujtamacan xagga qur-aanka horta waxaa xawaafisa qur-aan la yidhaahdo ama eh, qur-aanka in la dhiirigeliyo ama musaabaqaad ha loo sameeyo ama siyaalo kale ha loo dhiirigeliyey horta shareecada asal bay ku leedahay dadka muxsiniinta ee wax baxsanaya waxaan ugu baaqaynaa amaanu ku boorinaynaa inay iyaguna baxsadaan wixii ay kari karaan dad badan baa jiro oo muxsiniina kuwa halkan ka qayb qaatay ee musaabaqadan ka qayb qaatayna waynu ducaynaynaa ilaahay ha barakeeyo